Gudoomiyaha degmada Kismaayo oo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa ka qayb galay kulan lagu qiimeynayay mashruuca dhismaha wadooyinka ee Nagaad waxaana uu sheegay in magaalada Kismaayo ay kow ka tahay ama ay ka gashay mashruuca Nagaad iyo guud ahaanba dalka. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxda mashruuca Nagaad oo wax badan ka bedelay bilicda magaalooyinka dalka.
bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaasha lixda magaalo baydhabo dhuusamareeb beledweyne banaadir kismaayo madaxda wol banka injineerada b c u iyo b i u saxaafadda marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa farxad weyn noo ah inuu maanta noo soo xirmo shirkii lagu qiimeynayey mashruuca saabtu oo loo yaqaano nagaad mashruucaas oo runtii eh, magaalooyinka lixda ay ka socdo shaqo badan oo ka bedelay wax badan ka bedelay dadkii iyo shacabkii soomaaliyeedna uga tegey dhaxal rasmiya oo la taaban karo waxaan leenahay madaxda eh, mashruuca nagaad waa mahadsantihiin dhammaan waxaan rabaa inaan mahad celiyo maayarada ama guddoomiyaasha degmooyinkaas oo runtii u dhabar adeegay inay mashruucan uusan fashilmin ee geesaas ka taagaan waxaan kaloo rabaa inaan mahad gaar u jeediyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalooyinkaas oo mashruucu ka socdo oo isgarab taagay mashruuca wax kasta oo taageero u baahana garab siiyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaan u baaqayaa bulshada soomaaliyeed inaynu dalkeena dhisanno oo isku xirnaanno dalkana nabad laga dhigo dowladnima ina deeqda qabyaaladdu waxba tari weyday mashruuca keliya oo nagaad oo hadda ka socdaayey magaalooyinka uu ka socda wax badan buu ka bedelay sidaasoo kale waxaynu u baahan nahay kuwa aynu iskeen u abuurno innagoo soomaaliya oo lacagteena intaynu isku dardarno aynu ku dhisanno dalkeenna soomaaliya guul